إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan saaka oo khamiisaha qodobada ugu waaweyn ee aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah toban askari oo kenyaati ah ayaa ku nafwaayey weerar ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha dalka kenya laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay howlgallo kala duwan oo ka dhacay muqdisho iyo duleedkeeda weerare isugu jira qaraxyo iyo dagaalo toos ah iyo xalay shisheeyaha shabeelle ah hoose kala kulmeen mujaahidiinta al-shabaab dowladda etoobiya ayaa u barar diiqday ciidamadii ay ku weysay dagaalka ay kula jirto t b l f kaasoo sanad jirsaday dalal badan ayaa muwaadiniintooda ugu baaqay inay isaga baxaan etoobiya xilli jabhadaha oromada iyo tigreega ay sheegeen in toddobaad gudahooda ay ku galayaan adis ababa qaar ka mida dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan ayaa ka hadlay falkii ay jaamacadda burco kutubta musxafka ah ugu daadisay goobaha qashinka ah odayda ah oo ku nool magaalada barawe ayaa ka cabanaya dhulboob ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo fidsan toban askari oo kenyaati ah ayaa ku nafwaayey weerar ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha dalka kenya maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka xeebta ee laamo ayaa ku waramaya in ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarax la beegsadeen koranyo ka tirsan askarta kenya oo ku socdaalayay qaybo ka mida gobolkaas qaraxan oo ahaa mid culus islamarkaana dhacay isniintii lasoo dhaafay ayaa waxay ciidamada mujaahidiinta la beegsadeen gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda kenya ciidamadan kenyaatiga ah ee la qarxiyey ayaa waxay ka soo baxeen deegaanka mararani iyagoona ku sii jeeday deegaanka kiyunga oo ka wada tirsan gobolka laamo waxayse mar qura la kulmeen miino waddada loogu sii diyaariyey ugu yaraan toban askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa halkaas ku dhintay sida ay tilmaamayaan xogaha la helayo marka laga soo tago dhimashada tobanka askari ee ka tirsan ciidamada kenya waxaa sidoo kale goobta ku burburay gaarigii xamuulka ahaa ee ay wateen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan lala beegsaday ciidamada kenya waxa uuna ku biirayaa silsilado howlgallo ah oo gudaha dalkaas ku beegsanaya askarta kenya waa mahadsan tahay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay howlgallo kala duwan oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo duleedkeeda wararka ka imaanaya gobolka banaadir gaar ahaan muqdisho iyo duleedkeeda ayaa ku waramaya in xalay halkaas ay ka dhaceen howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday qaar ka mid a askarta dowladda federaalka howlgalka koowaad waxa ay mujaahidiintu ka fuliyeen tabeelaha shi ibraahim oo dhaca duleedka magaalada muqdisho waxaana lagu dilay cabdi khasaaro oo ahaa askari ka tirsanaa dowladda federaalka sidoo kale isgoyska suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay bile oo isna ahaa askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigana waxa uu si gaara kaga howlgelayay saldhigga degmada hodan isla banaadir waxa ay mujaahidiintu xalay weerar qarax ah la beegsadeen fariisinay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen waxaracda ee degmada hilwaa dhanka shabeellaha hoose cutubyo ka tirsan milatariga mujaahidiinta waxa ay dagaal toos ah ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa yuganda ay ku lahaayeen eelaboorka degmada barawe sidoo kale shabeellaha hoose waxaa xalay ka dhacay dagaalo culus oo lagu qaaday saldhigyada yugandheeska ay ku lahaayeen deegaanada biimaalow iyo boorculow oo wada hoostaga degmada barawe sidoo kale shabeellaha hoose waxay mujaahidiintu dagaal toosa ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ah ay ka samaysteen degmada janaale iyo sidoo kale buundada deegaanka beriire oo dhacda duleedka degmada afgoy dowladda etoobiya ayaa u barar diiqday ciidamadii ay ku weysay dagaalka ay kula jirto t b l f warkaas iyo war kale oo ku aadan dalal badan oo muwaadiniintooda ugu baaqay inay isaga baxaan etoobiya xilli jabhadaha oromada iyo tigreega ay sheegeen in toddobaadyii gudahooda ay ku galayaan adisababa waxaa ka waramaya maxamed daahir cali sow ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada adis ababa ayaa ciidanka t b l f iyo kuwa oromada ku eedeeyey in itoobiya ay ka dhigayaan dal la mid ah waddamada liibiya iyo suuriya waxaana uu ku goodiyey in ay fashilin doonaan isku dayada ay wadaan jabhadahaasi oo doonaya inay xoog kula wareegaan caasimadda itoobiya abiy axmed ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii maamulkiisa uu dagaal ku iclaamiyey tigreega kaas oo ka bilowday waqooyiga gobolka tigreeg ee dalka itoobiya kumanaan askari oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay dagaalada halka sano jirsada ee ka socda itoobiya maamulka abiy axmedna si rasmi ah uma shaacin tirada askarta kaga dhimatay dagaalada tirada askarta kaga dhimatay dagaalada safaaradaha ku yaala magaalada adisababa ayaa bilaabay inay daadgurayaan muwaadiniintooda markii xaaladda etoobiya ay aad u xumaatay dalalka maraykanka ingiriiska kuweyt ayaa ugu baaqay muwaadiniintooda inay si deg deg ah kaga baxaan etoobiya sidoo kale safaaradda qatar ee dalka etoobiya ayaa muwaadiniintooda ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan dhulka etoobiya dowladda ruushka oo gacansaar wanaagsan la leh maamulka abiy axmed ayaa walaac ka muujisay isbedelada ka socda etoobiya afhayeen u hadday wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa dhinacyada isku haya etoobiya ugu baaqay in dagaalka ay joojiyaan islamarkaana ay muujiyaan rabitaan siyaasadeed oo ku aadan xabajoojin deg deg ah docda kale afhayeenka ciidanka xoreynta oramada ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in dagaalyahanadooda iyo kuwa t b l f gelitaankooda magaalada adis ababa ay tahay toddobaadyo oo keliya oo aysan bilo ahayn mar afhayeenka la weydiiyey sida ay suurtagal ku tahay in caasimadda lagu soo galo ayaa sheegay haddii sida ay hadda wax u socdaan ay ku sii socdaan ay toddobaadyo ku geli doonaan adis ababa islamarkaana uu meesha ka baxayo ra-iisul wasaaraha etoobiya si kastaba xaal ku ahaatee dagaalka ka socda etoobiya oo sanad jirsaday ayaa sii kululaaday markii ciidamada fallaagada t b l f ay qabsadeen magaalooyin istaraatiiji ah islamarkaana ay qalqalgeliyeen caasimadda etoobiya aqoon-yahan maxamuud ugaas oo la socday arrimaha ka alulsan etoobiya ayaa waraysi dheer oo uu siiyey alfurqaan waxa uu kaga hadlay xaaladda dhabta ah ee ka taagan etoobiya waxa uu sheegay in dagaalka sida uu filayay abiy axmed uusan noqon islamarkaana uu ku daba dheeraaday dagaalka t b l f ayaa dib u qabsatay dhulkii ay ka talinaysay iyo dhul ku yaala gobolada amxaarada iyo canfarta maxamuud ugaas ayaa la weydiiyey waxa soo dadejiyey horumarka dagaalka ay ka gaareen dagaalyahanada tigreega iyo kuwa oromada waa niman og taariikhda ay leeyihiin iyo gabodfallada ay geysteen iyo xasuuqyada oo waxay waajahayaan inay kala doortaan in la tirtiro iyo in ay maaragtay ciddiyaha ku dagaalamaan oo ay isdifaacaan oo ay dadkooda iyo ayagu jiritaankooda iyo lafahooda ay maaragtay ay difaacdaan arrinta labaad waxay tahay ciidankii etoobiya ee qowmiyadahan kala duwan kasoo kala jeeday waxaa muuqata inuu burbur aada u xun uu ku yimid arrinta saddexaad baa waxay tahay taageerada afka ah oo mooralka ah oo maaragtay tirada badan ee ay ka helayaan dhammaan gaalada caalamka siiba reer galbeedka ay ka helayaan marka la qiimeeyo dagaalka ahliga ah ee ka socda etoobiya waxa ay aqoon-yahanadu sheegayaan inay adag tahay in t b l f ay xukunka ku soo noqoto marka loo eego tacadiyada ay geysatay muddadii ay maamulaysay etoobiya maxamuud ugaas ayaa aaminsan in etoobiya ay kaa tagtay oo qowmiyaduhu aysan is-aaminayn waxaana uu dhanka kale xusay in mucaaradka iminka u midoobay maamulka abiya axmed ay iyagu dagaalami doonaan marka ay meesha ka saaraan xukuumadda abiya waxaa muuqataa inay maaragtay dadka shacabka ahu xilligan maaragtay ay u badanu gacmaha u galay ay adkaan doonto xataa caasimadihii ammaankooda in maaragtay cidda qabsataa ay sugto ay faraha ka bixi doonto waxaa muuqataa jabhadaha maaragtay dagaalamaya oo hadda o l ft oo kale jabhadda oromadu ay ugu awooda badan tahay inay xataa markii laga soo tago iskaashigan hadda ay muujinayaan oo dagaal ahaan kasoo horjeedka iyo dagaalka ay kula jiraan abiy axmed marka laga soo tago inay ayaga laftigooda uu ka dhex bilaaban doono dagaalka ugu xun sababtoo ah siyaasaadkooda iyo maaragtay mawaaqiftooda iyo meesha ay u socdaan waa boqolkiiba boqol aada u kala fog jabhaddan oromadu madaxdeedu iyo maaragtay dadka hadda qaarkoodna xiran yahay qaarkoodna weliba ay madaxda u yihiin waa maaragtay dadkii iyo jabhaddii kasoo bilaabatay gaboodfalladii ay gobolka oromada ka geysanaysay jabhaddan t b l f ee hadda ay xulafada yihiin suurtagal ma ahan marka inay oromadaas oo dadkaas noocaas oo ay ogolaadaan ama ay ku qancaan oo maaragtay ay qaataan inay dowladdii iyo isla dowladdii iyo isla maamulkii iyo isla xukuumaddii t b l f iyo isla jenaraaladeedii waxaa ku sameynaya ay soo noqdaan oo sidaas ayaguna mar kale ay ciidan ugu noqdaan
qaar ka mida dhegaystayaasha alfurqaan ayaa ka hadlay falkii ay jaamacadda burco kutubta musxafka ah ugu daadisay goobaha qashinka mahad cubayd ayaa faahfaahinaya dhowaan jaamacadda burco ee ku taalla gobolka togdheer ayaa samaysay arrin ihaano ku ah diinta islaamka waxay gaawaari iska rogayaal ah ku soo rartay qashin iyo buugaag ay ku dhex jiraan kutubo qur'aan ah oo ay qaarkood garbadka keliya ka go'an yihiin tafaasiir iyo qaar ay ku qoran yihiin axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxaana ay baabuurtii ku daadiyeen meel qashinqub ah dadka deegaanka ayaa arrintaas aad uga xumaaday kana dhiidiye oo kutubihii ka aruuriyey meeshii darxumada ahayd ee lagu tuuray haddaba dhegaystayaashiina nagala socda dalka iyo dibadda ayaa arrintan ka hadlay arrinkan waxaa aan u sababeynaya waa laba qaybood midda koowaad ahmiyadda kitaabka qur-aanka kariimka aan ummadda soomaalida ah in badan oo ka mid ah agtooda qiimo ka lahayn waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay hadalkaa la yaabaan laakiin dadkii ciladaana lagu arka qolyaha jaamacadaha ee gaalada wadamadeeda wax ku soo bartay xaggana matoorka gaaladu saaran yahay waana kuwa ugu daran in kitaabka qur-aanka qofkii ahaanaysta uu kaafir noqonayo ijmaac almuslimiin wey wasalaamu calaykum waraxmatullah sidoo kale mid ka mid ah dhegaystayaasha ayaa wuxuu yidhi sidan aad baan ugu xunnahay anagoo maanta muslimiin ah adduunka ku nool naf nagu jirto lixdeedan laxaad qabno in kitaabka qur-aanka kariimka meel qashan lagu tuuro aad ayaanu xunnahay dalaad waxay ahayd nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam in la caayo la aflagaadeeyo muslimiinta maanta adduunka ku nool badankood waxay u nool yihiin see wax u cunaa intee wax ku cunaa intee wax ka raadsanaa intee jiifanaa intee kasoo kacanaa bis maamulka jaamacadda burco ayaa diiday in uu ka jawaabo xiriir ay la samaysay warbaahinta soo duubtay dhacdadan lagu ihaanaystay diinta islaamka warkaan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan oday da ah oo ku nool magaalada baraawe ayaa ka cabanaya dhulboob cali aadan ayaa faahfaahinaya dulmiga ka jira dhulka ay joogaan shisheeyaha iyo lajirayaashooda tan ayaa ka mid ah looy muqow ana muqow laydhahay ogaada kidhimahay inta kidhimahay ana kidhimahay waa oday siddeetan iyo lix sano jir ah kuna nool degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaa laga dhacay oo xoog looga qaatay dhulbeereed afartan iyo shan sano uu ku noolaa isaga oo filaar wata islamarkaana ilmeynaya ayuu ku celcelinaya in meelna uu uga tegaynin dhulka lagu haysto islamarkaana uu ku nagaanayo ilaa looga dhex dilayo ilaahay maydhahooy yukhrijulhaya min almeyti nan meed ah ilaahay haysku weelkar nan meed ah ilaahay haysku weelkar nan hay ah ilaahay meedku weerkal alxamdulilaahi rabbilcaalamiin baraawa aa ku noola inta sheeg miimaalow mayla dhahay hortiisaa ku noola ummata soomaaliya waa idin sheegaa nan wahyeel ahoo siyeeton iyo lix jir ah ana dhiba qoba goof oo afartan iyo shan sano oo beer ah dhulbeereed ah isku fadhi la idihaay marka la idihaay dareskiik maayo mahatirig bidi iyo midig oo fadhiyan nan dhihaay ma leh ana waa la idihaay tomo jibaala la oo dhiyi ana looy ma qobo aran ma qobo looy ma qobo aran ma qobo la idihaay ogaada kidhimahay inta kidhimahay ana kidhimahay hata falaarooda musku raabaniyo tuugo
maadaama aysan cadaalad ka jirin goobaha shisheeyuhu joogaan waxaa aad ugu dhiban dadka intaalka daran kuwaas oo dhac iyo handidaad kala kulma madaxda dowladda iyo maamulada shisheeye kalkaalka ah iyo dadka hantidoonka ah codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii uu halkan ka soo jeedinaya cali aadan oo ku saabsanaa oday da ah oo ku nool magaalada baraawe oo ka cabanaya dhulboob warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanayay idaacadda alfurqaanna waa inaga intaa